inay ku yimaadaan muddo saddex maalmood gudahooda inay kusoo xaadiraan muddadaas saddexda maalmood waa wey waa maalinta isniinta ee bisha oktoobar ay tahay saddex ugu dambayn inay kusoo xaadiraan haddii ay kusoo xaadiri waayaan maalintaas sida sida uu uu qabo go-aanada doorashooyinku waxaa laga maarmaana ninkii soo xaadiri waaya in beesha laga soo xulo shul xubnood oo matesha meeshii oday dhaqameedku ka mateli lahaa arrintaasna waa arrin kale uu runtii guddigu uu adkaynayo ciddii iman weyda wakhtiyada loo qabtay guddigu wuxuu qaadanayaa tallaabada sharciga ee uga habboon waxaan kaloo soo jeedinayaa ugu dambayn ergooyinka cid kasta ugu dambayn bisha tobankeeda oktoobar waa inay dhammaan gacanta guddiga ku jiraan oo guddigu gacanta ku hayo cid kasta waxaa la rabaa oo maamulkan ka tirsan ama cid kastaba inay gacan ku siiyaan guddiga inay shaqada ay qabtaan